أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qarax lagula beegsaday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya isagoo ka hadlay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi dibadbax xoogan ayaa ka socdaa magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoona dibadbaxyada ay ku sii fideen deegaano hor leh oo ka tirsan dalkaas maamulka riddada ugu magacaaban gobolka bokool ayaa walaa xoogan ka muujiyey bixitaanka askarta kufaarta afrikaanta kuwaasi oo duulaan ku jooga deegaano ka tirsan gobolkaasi faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allaah oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya waxaa sii xoogaystay xiisadda iyo khilaafka ka dhexe qarxaya dowladda riddada jabuuti iyo maamul goboleedka shaar dareerka somalilan kuwaasi oo hadallo kulul warbaahinta isku weydaarsaday kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga jubbada hoose iyo mid ka mid a beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay degmada xagar ee wilaayadaasi wilaayada islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askarta aybiinaha kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaciyey in lacag badan oo labaatan milyan ah ay aloonsadeen mas-uuliin ka mid ah wasaaradaha kooxda riddada soomaaliya
بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin arbuco ah taariikhda hijiriguna ay tahay toddobiyo labaatanka bisha dulxija kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan sarkaal ka tirsan murtadiinta ayaa si dirqi ah kaga badbaaday qarax lagula beegsaday magaalada muqdisho kaasoo ka hadlay khasaaraha ka dhashay qaraxaasi xaaris cabdiqaadir ayaa warbixinta warkan haya tafaasiil dheeraad ayaa kasoo baxaysa qarax xoogan oo saacadihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho lagula beegsaday sarkaal sare oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya qaraxa oo mujahidiintu ay ka fuliyeen xaafadda suuqa xoolaha ee waqooyiga magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa lala eegtay kolonyo gaadiid oo galbinayay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka militariga ee murtadiinta gaashaanle sare cali xaashi ayaa si dirqiha uga badbaaday qaraxa isagoo aan fariirsanayo sarkaalkani warbaahinta la hadlay daqiiqado kadib markii uu ka fakaday qaraxa wuxuu qiray in qaar ka mid a askartiisa dhaawacyo culus ay soo gaareen islamarkaana isaga qudhiisa ay jirhkiisa firiiro galeen gaashaanle sare cali xaashi ayaa mujaahidiinta ku eedeeyey inay halis ku yihiin saraakiisha riddada ayna doonayaan inay waxyeelayaan waxa ugu yeeray madaxda ciidanka qaranka oo ula jeedo madaxayweynta murtadiinta caratuurka u ah siriibiyiinta dalka kusoo duushay qarax oo miinay noo dhigeen bahashan tarbiyeydiga oo soo boodayda ah anoo shaqadayda kusii socda adugu abbaarihii laba saac iyo iyo bar inay ahaydaan u malaynayaa waa meel wax yar ka sokaysa suuqa xoolahay maaragtay tarbiyadigaas nugu baasha xooggeedu waana dhaaftay adiga saddex wiil saddex askar ayaa ku dhaawacantay maaragt saddexdii askarina hadda lagu dabiimayaa isbitaalka xooga suuqa xoolaha oo sii socodka markii loo socdo waddada balcad waxyaala yar oo firfira moogii ima soo gaa wax waa iska fiicanahay adugu baabuurkiina jug baa gaartay waa adugu baabuurkiina dabcan wuu jajabay laakiin saddexdaas wiil ayaa maaragtay hadda uu noogu daran oo firirka iyo maaragtay ay koro firir badan uu soo gaaray saddexdaas wiil baa hadda isbitaalka xooggana lagu daaweynayaa dib baan u soo laabtay ciidankii baan waxaan keenay isbitaalka xoogga wallaahi aniga ma garan karo waa qaraxyada ay waddada geliyaanay lamid tahay ma ahan yacni aniga qarax ma dabcan ma garan karo marka laakiin waa qaraxyada ay waddada geliyaan oo maaragtay ay dadka la beegtaanay kamid tahay ciidamada mujaahidiinta wilaayada islaamiga ee banaadir ayaa sare u qaaday camaliyaadka ay ku beegsanayaan askarta ee saraakiisha kooxda riddada ee dhibaatada ka wada xaafado ka tirsan magaalada muqdisho waad mahadsantahay walaalka xaaris dibadbaxyo xoogan ayaa ka socda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoona dibadbaxyada ay ku sii fideen deegaano hor leh oo ka tirsan dalkaasi cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya waxaa weli gudaha dalka kenya ka socda duufaantii rabshadaha ee ka dhalatay hindise sharciyeedkii ay soo rogeen baarlamaanka wadankaasi walow markii dambe madaxweynaha wadankaas gaalka lagu magacaabo ruuto uu sheegay inuu ka laabtay go-aankaasi waxaa baraha bulshada ee internetka lagu arkayaa muuqalo laga soo duubay wadooyinka magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya habaha ugu horeysay caasimadda nairobi booliiska ayaa shacabka u adeegsanaya sunta dadka ka ilmeysiisa iyo rasaas noolnool dibadbaxyaasha ayaa iyagana adeegsanaya dhagxaan si ay isaga caabiyaan booliiska faraha badan ee lagu soo daadiyey jidadka oo idil mid ka mid a muuqaalada lagu baahiyey barta twitter-ka ayaa lagu arkayaa shaqsi soomaali ah oo ay dibadbaxyaashu rabaan inay boobaan ganacsigiisa oo isagana sameynaya iska caabin xoogan shacabka wadanka kenya ee dhegaya banaanbaxyada ayaa boob iyo burburin xooganba u geysanaya goobaha ganacsi iyo gaadiidka yaalla hareeraha wadooyinka mahadsan duulaalka caliyere maamulka ridada ugu magacaaban gobolka boqol ayaa walaac xoogan ka muujiyey bixitaanka askarta kufaarta afrikaanta kuwaasi oo duulaan ku jooga deegaano ka tirsan gobolkaasi cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkan haya gudoomiyaha maamulka ridadaha ugu magacaaban gobolka bokool murtad maxamed cabdi tool ayaa walaaca xoogan ka muujiyey awoodda ciidan ee mujaahidiinta al-shabaab iyo bixitaanka ciidanka kufaarta murtadkan ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in gobolka bokool uu qarka u saaran yahay inay la wareegaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu sheegay in haddii ciidamadaasi libiyiinta xabashida itoobiya ay ka baxaan deegaanadah uu maamulkiisa ka arrimiyo ee gobolka bokool ay si fudud mujaahidiintu ku qabsan doonaan magaalooyinka gobolkaasi taasi oo keeni doontaa buu yidhi inay qaxooti noqdaan siyaasiyiinta iyo maleeshiyaadka maamulkaasi
mustaqbalka dadkan waa qabsadaan horta boqol way qabsadaan dadkalma unta dadkii unta boqol way qabsadaan dadkeena buraarisan walaalkeeka ku wajahna shabaab afarta gees ku fadhi boqol ma hada ma haris kan ana shabaabka been in qabso dhan qof jo kale balwaayatan yani sidii dowrada hantan marlama ta hotel nagan ona ma qabne madaxweynaan sheeg haddii ciidamada Itoobiya dalka kan ku bahan in diblin qowdada dhanna muujiyaan geeridii laakiin laba baahan laakiin laba halis in
hadalkan kasoo yaray murtatool gudoomiyaha maamulka ridada gobolka bokool ayaa kusoo beegmaysa xili siyaasiyiinta iyo madaxda dabadhelfyada murtadiinta ay walaac aad u daran ka muujinayaan bixitaanka ciidanka kufaarta afrikaanta taas oo keeni doonta inay mujaahidiintu qabsadaan magaalooyinka dalka ayna dhici doonaan wax la mid ah wixii ay martigelisay afghanistan kolkii ay ciidamada mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ay jebiyeen isbahaysigii saliibiga ah ee uu maraykan ku horboodayey waad mahadsantahay walaalka cabduqani faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa weeraro khasaa'ir kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allaha oo ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka dhaca koonfurta dalka soomaaliya ciidamada mujaahidiintu waxay shalay qaraxa la beegsadeen kontaroolka maleeshiyaadka ridada ee booliska militari ee isgoyska adiyax ee degmada kacda ee magaalada muqdisho dhaawacu waa laba askari oo murtadiin ah kuwaasoo dhaawacyadooda la xaqiijiyey inay yihiin kuwa aad u culus xaaladooduna ay liidato baay waxaa faahfaahino dheeraada laga helayaa madaafiic habeen hore mujaahidiintu ay ku garaaceen xarunta madaxtooyada maamulka ridada koonfur galbeed ee magaalada baydhabo hal gaari oo cabdibilaah ayaa la xaqiijiyey inuu ku gubtay kaasoo ay leeyihiin maleeshiyaadka murtadiinta anisal isugu yeera bokool wararka ka imaanaya ayaa sheegaya in ciidamada mujaahidiintu shalay weerar qorshaysan ay ku qaadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa afaafka hore ee garoonka diyaaradaha degmada waajid kuwaasoo ilaalo ka hayay diyaarad murtadiinta ugu soo degaysay garoonkaasi waxaa sii xoogeystay xiisadda iyo khilaafka ka dhex qarxay dowladda ridada jabuuti oo maamul goboleedka shaariirdirarka isku magacaabay somalilan kuwaasi oo hadallo kulkulol warbaahinta isku weydaarsaday marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan iyadoo ay kacsan tahay xiisadda siyaasadeed ee ka dhexaloolsan maamulka ashaadar dirarka ah ee isku magacaabay somalilan iyo maamulka ridada jabuuti ayaa waxaa cerka isku sii shareeray xiisadda u dhexaysa labadaasi maamul wasiirka warfaafinta maamulka ridada ah ee muuse biixiya ayaa sheegay in xukuumadda ismaaciil cumar geelle ay gadaal ka taagan tahay mucaaradka hubaysan ee kusoo foodle maamulka somalilan murtad cali maryaxaan ayaa sheegay inay hayaan caddaymo muujinaya in jabuuti ay gadaal ka taagan tahay mucaaradka uga soo hanjabay dalkaasi nimanka yidhaa awdal baanu xoreynaynaa jabhad baanu nahay oo awdal state movement isku sheegayay markay jabuuti ka hadlayeen waxa ay sheegeen inay awdal ka xoreynayaan daaquud waxay sheegeen inay dadka abaabulayaan waxay sheegeen in ummaddu kacdo reer awdal nimankaasu dagaal bay ku baaqayeen jabuutina way ka hadlayeen hadalka waxay ku dareen in jabuuti lagu soo dhoweeyey waanay u mahadnaqeen hodheelka kaambiiskana way ka hadlayeen arrinta labaad ee aada u weynaan hore u dhici jirin waxaa ka mid ah dhacdooyinka kale dhacay waxaa ka mid ah runtii aan hore u dhici jirin ee jabuuti ka dhacay xafladaha waaweyn ee intaa laaleeg ee hoteelka ambiis ka dhacay ee laysugu keenayo dadka boqolaalka ah ee ay ka khudbadaynayaan nimankaasi iyagoo abaabulaya abaabulaya in la kaco oo lagu kaco somalilan iyo gobolka awdal khudbadahoodii oo dhanna waanu haynaa arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay sii xoogaysanaysay xiisada siyaasadeed ee ka dhex jirta maamulka riddada somalilan iyo kan jabuuti waxaana xusid mudan in maamulka hore ay gudaha jabuuti ka soo hadleen mucaarad hubeysan oo ka dhan ah maamulka gaalaraaca ah ee uu majraha u hayo murtad muuse biixi mahadsanid walaalka marwaan kulan u dhexeeyey wilaayada islaamiga jubbada hoose iyo mid ka mid ah beelaha dega wilaayadaas ayaa ku soo gabagaboobay degmada xagar ee wilaayadaasi sida uu ku warramayo bashiir muxidiin abu ayman wuxuu ahaa kulan qaybkaha socdaalka iyo kormeerka wafdigii uu horkacayey sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ay ku gaareen degmada xagar oo ka mid ah degmooyinka wilaayada markii uu wafdiga waaliga u gaaray degmadaas waxay kulan la qaateen beesha bartiro oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega degmadaasi waxaa looga hadlayay kulanka arrimo dhowr ah sida horumarinta dacwada iyo xoojinta kaalinta beesha bartiro ee ku leedahay jihaadka ka socda bariga afrika horumarinta deegaankooda iyo sidii dadka deegaanka ay uga feejignaan lahaayeen dhagaraha cadowga allah ugu horeen kulanka ka dhaca degmada xagar waxaa ka hadlay sheekh axmed abuyoonis waaliga wilaayada islaamigaha ee jubbada hoose isaga oo faahfaahin ka bixiyey kulanka iyo wixii lagu ballamay waxaa ugu dambeynna dardaaran qayma u jeediyey qeybaha bulshada ee beesha bartire amnigeena aan ilaashino meel kasta waa u muhiimsan moogtahay amni haddii oo noo sugan yahay oo barwaago iyo nabad aan ku joogno wax kasta waa noo hagaagayaan waxbarashada waa noo hagaagaysaa wax kasta noo hagaagaysa markan taasna in aan xoojino baa ka wada tashanay waan isku waafaqnay waxaa kale markaan ka madlaysa gaar ah waxaa maanta aad u jira waxa la yidhaahdo mogta arda ku faafay oo aad iyo aad dhibaato u keenayo oo nimankaana ay wadaan hay-ada mogtahay oo dhulkan kusoo faafinayan waxaa kale kamid ah waxa ay been ku sheegaan leeyihiin mogtahay kaar iyo suulsaar iyo balaaye ay dadkan ku faafinayaan na in aan ka feejignaano mogtahay aad iyo aan iskaga ilaalino anba kamada waxyaabaan isku waafaqnay jazakum allahu khayran waxaa kale markaan jira oo muhiim ah in ciddaan reer bartira horeyna waa ugu taaganaayeen in is ilaashadaan dhirtooda iyo wahooda ay ilaashadaan horeyna waa ugu taaganaayeen haddana waa isku waafaqnay in aan sii xoojino waxaa kale isku waafaqnay in aan xooga saarno koryeelada diinteen inaan kor u qaadno in aan xoojino ummaddii moogtahay baadiyad iyo meel kasta ay joogaan in aan dacwadii diinta aan gaarsino intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay ugaas aadan maxamed axmed aadan buuti ugaaska beesha bartire waxa uu aad u soo dhoweeyey kulanka ay la yeesheen maamulka wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxayna ballan ku qaadeen dhaqangelinta wixii lagu ballamay kulamadii wilaayada aan qaadanay maalmahan waxaa ka mid ahayd in aan iska kaashanna sidii cadowga soomaaliya ugu soo duulay gaar ahaan jubbada hoose camiimayoo qabsaday dhul badan ka qabsaday sidaan iskaga difaaci lahayn oon uga hortagi lahayn naf iyo maal inaan garab istaagno wax allay waxaan heli karna aan ku bixinno naf iyo maal aan ku bixinno waan u diyaargarownay waxaa kaloo muxuu ahay walaayada kala tashanay oo maalmahan ka wada hadlaynay dhirta la nabaadguurinay sida jafatada oo geedaha malmasha guraysa dhuxusha iyo waxyaalahaas dhulka lagu nabaadguurinaya dadkaan xoolaaley waaye waxay ku nool yihiin xoolo dhaqato waaye geel iyo lo iyo ari ay dhaqdaan in muxuu ahaayey aan iska kaashanno oo aan joojinno cid alle iyo ciddii ku xadgudbaysa dhirta iyo dhuldaaqeedka xoolaha ay daaqayaan duulaamada saliibiga ay wadaan oo socdo oo muxuu ahaayey la wada iyo dadka muxuu ahaayey beenta loo sheegayo oo kaararka loo qaybinayo kaar laf wax la dhaha oo lacag lagu soo tuuro oo bishii boqol iyo toban dollar lagu soo tuuro oo dadka wax makastada ee looga yeera waan ugu dignay deegaanka aan joogna hadda ka hor aan kama dhicin haddana ilaahay aan ka rajaynayna in muxuu ahay ay ka dhicin oo ka hor istaagno horey wafdiga wilaayada waxa ay kulamo noocan oo kale la soo yeesheen qabaa'ilka dega dhulka joorre iyo deegaanada wayaanta ee duleedka magaalada kismaayo kuwaasoo intooda badan diiradda saarayey wacigelin iyo dardargelinta jihaadka ka socda bariga afrika wilaayada islaamiga gedo ayaa soo bandhigtay askarta habeenaha kuwaasi oo ka soo baxay safka cadowga allah cazaam carafaad ayaa ahaya warbixinta warkan askartan oo ka soo baxday safka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala imaaday degmooyinka doolow baardheere ceelwaaq iyo deegaanka weelcaday iyagoona lagu soo bandhigay degmadii ceelcadde ee xarunta wilaayadii islaamiga heggedo waxayna tiradooda gaaraysaa ilaa iyo siddeed askari iyo toobad keenayaal ah markii toobadda loo qabtay kadib ayay taa'ibintan ka warrabeen muddadii ay ka tirsanaayeen murtadiinta iyo siday oga soo baxeen anigoo ah maxamed ducaale xuseen kimaa nimankaas murtadiinta ah meeshaan ka imaaday ay tahay weelcaadi haddana ku sugan degmada eelcaadi lix bilood ayaan ku jiray marka haddana ilaahay baa ku mahadsanoo iga keena wax walba adi horta baa un adi shaydaan nimankaas ugu qaad aniga kolkayid hore nin yar iska yar noo ahay markana haddana ilaahay baa ku mahadsanoo haddana iga keenay wax tababaraa qaata ma jirta tababar saddex biloodaan ku jiray litobareha meesha la yidhahdo weelcaadi marka waa fiiri marka inay anficinin arkay gaalnimo tahay waa iskaga soo tagay aan meeshaas laakiin noloshayda iyo diintayda inay anficayn sida iyadaan aan fiiri arkay markana waa iskaga soo tagay marka haddana wax ku sugan meesha ayaga waxaa waaye xiish caweer cabdishabeel da-deyday tahay labaatan iyo kow sano cayl baaqaa hadda ka yimaada baar dheeraan marwan ka galay murtadiinta waxaan ku jiray saddex bilood iyo labaatan beri qabada aan ku arkay shaaid uu mid kale aan ugu sii nacayna waxay tahay toobiyaanka markay biyaha dhaansanayaan magaalada dhan si loo xiraayo hal nin si wadanka annagaan leenahay hal nin oo soconaya male subaxii biyaha dhaansanaysa ateena aana jiraynin wadaanan hal ruux usan soo maraynin murtadiinta xiraysa marka si u aaminayay maa la yaabay gaalada marka midaas waa midaan gaalnimada ugu saxiixa cabdi cabdilla ciise oo ka soo baxay nimanka murtadiinta ee degmada doolow ee gobolka geda haddana jooga degmada alcaddi nimanka murtadiinta muddo intilag baad ku jirtaa muddo sideed beri ah shaydaan lagu qaaday ilaa nimanka murtadiin yihiin markaan u tagaan arkay insha allah haddan kasoo laabta inaan ku noqdaan rajaynaya muddada aad ku jirtay maxaad aragtay oo dhibaatooyin aad aragtay rafaad aad u fara badan baa arkay haddana ilaahay subxaana watacaala habaa
bismillaah magacayga waa saadaam xuseen cabdulaahi waxaan ka imaaday nimanka oo murtadiinta doolow joogo muddo labaatan beri ayaan la jiray waana kasoo noqda haddana waxaan joogaa degmada alcado muddada nimanka murtadiinta ku jirta maxaa kugu dhilay inaad ku biirto shaydhaan baa hadee qaaday haddana waa imaaday waan kasoo baxay hadda kadib inaan ku noqdana ma rabo wixii qalad ahaa oo iga dhacayn hadee hadda waan kasoo noqday insha allahu tacaala marka wixii hadda ka dambana waan ka fiirsanayaa sidoo kale toobadkeenayaashan ayaa ka waramay siday usoo dhoweysay wilaayada iyagoona baaq toobadkeena u diray saaxiibadooda safka cadowga uga soo tageen farinta u dirila waxay tahay meeshaas inay isaga soo baxaan sida banaanba marka gaaladaas in laga soo baxaan aad iyo aad u jeclaan lahaa aniga fariin ugu diri lahaa saaxiibyaalkayga ay toobad keenaan maasha allah maasha allah aad iyo aad si fiican bay iisoo dhoweeyeen saaxiibyaalkayga walaayada waxaan waxaan dhihi lahay dhallinyarada soomaaliyeed oo meeshaas ku jirta ha iskaga imaadeena mujaahidinta islaamka isu soo dhiibeena si wanaagsan baa laisoo dhowey oon si sharaf leh laisoo dhow si wanaag badan hadda wax oo dhiba oon kala kulmay ma laha ilaa maanta ilaa hadda waa la joogaa wax dhiba oon ku arkay male wax faa'iidaa moogay waxaan u diri lahaa ninka hadda ku jiro maanta la jiro inuu isaga baxo duurkiisa ilaahay ka maro isaga baxo waxaan leeyahay kasoo baxa gaaladaas kastoo inkay murtadiin aad tihiin gaal inuu gaal waaye marka kasoo baxaan leh si saaid iisa dhoweyn oo sharaf leh ayagaan mudan insha allahu tacaala waxaan baaq u dirayaa ragga saaxiibayaalka ee meeshaas joogo inay maaragtay ka soo baxaan murtadiinta ee muslimiinta kusoo biiraan bal ka waran sidii wilaayada kuu soo dhaweysay
waxaa muddooyinka dambe ku soo badanaya wilaayaadka islaamiga qulqulka askarta oo toobadkeenayaasha ee ka soo baxaya safka cadowga kuna soo biiraya safka muslimiinta waad mahadsantahay walaalka cazaam ugu dambayntii mas-uul ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaciyey in lacag badan oo labaatan milyan ah ay aloonsadeen mas-uuliyiinta mid ka mid ah wasaaradaha kooxda riddada soomaaliya cabdiqani maxamed ayaa haya faahfaahinta warkan iyadoo kooxda riddada soomaaliya ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ay waajahayso dhaqaale xumi baahsan islamarkaana madaxdeedu ay ka dhammaan la'yihiin dawarsiga shisheeye iyo dibad wareega ayaa dhanka kale waxaa lasoo warinayaa in uu faraha ka baxay musuqa iyo wax isdabamarinta hareeyey wasaaradaha kooxda riddada waxaa sanadihii u dambeeyey sii korortay musuqa iyo xatooyada wasaaradaha kooxda riddada soomaaliya iyadoona warar soo baxaya ay sheegayaan in mid ka mid a wasaaradaha kooxda riddada ay lunsatay lacag oo malaayiin doolar ah hanti dhowraha kooxda riddada murtadka lagu magacaabo axmed ciise guutaale ayaa sheegay in mas-uuliyiinta waxa loogu yeero wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ay lunsadeen lacag dhan labaatan milyan oo doolar isagoona muddada lacagtaasi ay ku dhaceen ku sheegay shan sano lacagta dakhliga ah ee ay qabteen xafiisyada ruqsadda shaqada shaqaalaha shisheeyaha ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo adeega kordhinta dalku-joogga shisheeyaha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda intii u dhexaysay sideedda maarso laba kun toban iyo sideed ilaa sagaaliyo tobanka maarso laba kun saddex iyo labaatan waxa ay ahayd lacag dhan soddon iyo saddex milyan saddex boqol iyo toddobaatan kun laba boqol iyo lixdan doolar ha yeeshee labi iyo toban milyan afar boqol soddon iyo toddoba kun lix boqol iyo sagaashan doolar oo keli ah kana mida dakhliga guud ee ay xafiisyadaasi qabteen intii u dhexaysay sideedda maarso laba kun toban iyo sideed ilaa sagaal iyo tobanka abriil laba kun saddex iyo labaatan oo ah muddo shan sano iyo dheeraad ah waxa ay u xareeyeen dowladda federaalka soomaaliya iyaga oo marsiiyey nidaamka s f m i s-ka balse farqiga u dhexeeya dakhliga ay qabteen iyo kan ay u xareeyeen dowladda waa lacag dhan labaatan milyan sagaal boqol soddon iyo laba kun shan boqol iyo toddobaatan doolar taas oo ah cadadka lacagta dakhliga ah ee baarista fatashku dabool qaaday inay ka maqan tahay islamarkaana aan lagu shubin qasnada dhexe ee dowladda musuqa iyo xatooyada mar kale laga soo calaamadeeyey qaar ka mid a wasaaradaha kooxda ridada soomaaliya ayaa ku soo aadaysaa xilli dhowaan sidan oo kale saraakiisha taliska ciidamada murtadiinta lagu eedeeyey in raashiinka iyo saadka ay dowladaha shisheeye ay ku tabantaabiyeen maleeshiyaadkooda lagu arkay suuqyada magaalada muqdisho waad mahadsantaha walaalka cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xilligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xigaya inoo mudala insha allah inta ka horaysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu